ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada idaacadda star f m saaxib yaal dhammaantiin bal wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan oo subax waliba dhegeystayaasha aan la wadaagno wargeysyada daily nation iyo sidoo kale wargeyska kale de standard qeybaha daba dhegeystayaasha fursadda uu siyaabsa ee kusoo kaakaceen kuwa baristeen maqalka idaacadda waa dabcan waa subax dhegeystayaal saaka ee arbaco ah taarikhdan ay ku beegantahay sideed iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sanadda labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal dhammaantiin oo ku mahadsantihiin bal wargeyska waxyaalaha saaka markaasi kala duwan oo qoraya halkan haddaba maxay tahay dhulka la dud dabcan cagacagafta la geliyey yaana ka dambeeyey dhegeystayaal seena markaasi dhulkaasi ay ku dhacday in dad markaasi deganaa halkaasi laga qixiyo yaana ka dambeeyey dhegeystayaal maxay xukuumadda ka qabtaa sidoo kale mucaaradka muxuu ka qabaa asagana arrimahaasi wargeyska bogiiso labaad iyo saddexaad saa ka qoraya wargeyska the standard haddaba dhulkaasi dhegeysta waxaa iskugu jiraan dabcan diisi ayada ah ayaan hadda markaasi baaritaano xoogan markaasi ku wada waxayna markaasi sheegeen ilaa iyo soddon ruux oo markaas interest markaasi ka lahaa ayaa hadda markaasi baaritaano lagu sameyn doonaa dhegeystayaal kuwaasoo baaritaanadoodana markaasi xariirto dhulkaasi iyo sababta markaasi ay ku galeen iyo sababta markaasi arrintan loo fududeeyey ima ciddii fududeysay waxaa laleeyahay ugu yaraan lix markaasi saraakiila ciidamo booliis ah ayaa markaasi ku leh sidoo kale soomaali xitaa ay ku jirto laba ayaa markaasi kamid ah county heads waa dabcan laba qof oo markaasi countiyada midkooda ka mid ah official ayaa sidoo kale ka mid ah dad markaasi logenya society qoqoomi dabcan lagu magacaabo mafuko xildhibaanka mafuka petri kamau ayaa sidoo kale dadka markaasi maanta dabcan su-aalaha la weydiin doono ka mid ah dhegeystayaal ku xariiro ama la qotomo dhulkaasi dad dabcan cagacagafta la geliyey iyo ciddii markaasi gelisay iyadoo dhinacyada kala duwan arrintan markaasi laga hadlay madaxweynaha sidoo kale ka hadlay ku-xogeenkiisa sidoo kale ka hadlay arrintaasi sheeganaya in cid walba markaasi sharciga u siman tahay sidoo kale lagu xadgudbi karin dhibaatada dhulka markaasi lagula kacay ciddii markaasi ka dambeysay maalintii shalayto waxaa markaasi tegay md ahaa mucaaradka dhegeysa raila molo odinga iyo stephen closo mistoka iyo xubno markaasi ka tirsan azimiyo laomoja waxayna markaasi halkaas soo indheyndeynayeen bal siday wax markaasi u dhaceen waxaana markaasi laakiin loo diiday in halkaasi ay galaan waxaana u diiday ciidamada booliiska waxayna markaasi sheegeen in halkan howlgal ay ka socoto oo sidoo kale aan la ogoleen in ay markaas waa dabcan aan la ogoleyn in halkaasi ay tegaan wax markaasi siyaasi ah ama siyaasad ka socoto kuna sheegeen in hadda arrintan dabcan ay markaas gacanta ay ugu jirto sidoo kale hadda dabcan ay xukuminayaan arrintan ayaa lagu eedeeyey in shakhsiyaad markaasi awood u sheeganayo usan dabcan awood u sheeganayo oo sidoo kale soo kiraystay inay arrintan markaasi ay geysteen iyadoo dadka markaasi aan la wargelinin sidoo kale dadka aan loo sheegin guryihiina halkaasi laga dudumiyey dhegeystayaal dhulkan ayaa la sheegay in markii hore lacag qiimo jaban lagu iibiyey una dhow caasimadda dhegeysanay nairobi waxaana markaasi u jirta ilaa ama loo socon kara soddon iyo afar daqiiqo iyadoo sida markaas sheegayaan halka waxaa leeyahay siday markaasi ku dhici karta dhulka qiimahaas jaban in lagu iibiyo qaarna waxay leeyihiin in markaasi dowladday leedahay halka sidoo kale qaar ay leeyihiin shirkadda portland company oo markaasi shimiitada soo saarto in ay markaasi leedahay iyadana oo arrin markaas hadda xaqiiqadeeda markaasi alay horaan ayaa markaasi maxkamadda markaasi ku sheegtay in dhulkaasi si toos ay u leedahay portland laakiin hadda ayaa sidoo kale ayadana markaasi sababta sida sharci darada ee markaasi khiyaanada ku jirta dhulkaasi looga iibi dadka bogga labaad iyo saddex ad ayaa markaasi faafaahin dabcan faafaahintiisa macluumaadkiisa qoraya dhegeystayaal haddaba maxay arrintan markaasi dowladda ka dhahaydana arrintan waxay dowladda markaasi hadda ka dhigaysaa mid ay sidoo kale ka warhayin sidoo kale aysan la soconin kadib markii lala dabcan xariiro kala duwan lala sameeyey saraakiisha markaasi ugu sarsare ee countiga machacos iyo weliba waa shakhsiyaadka markaasi halkaas ugu weyn arrinta markaasi countiyada ay hoosmaadaan waxayna markaasi sheegeen waxbar ee warka aysan ka hayin balse keli laga war helo in shakhsiyaad markaasi lasoo karaysay shakhsiyaad markaasi awood sheeganayo ee shakhsiyaad kale markaasi kala duwan ay loo soo adeegsaday in halkaasi ay xoog ka galeen sidoo kale la burburiyey guryo aada u tiro badan kuwana sheeganayaan lahaanshuhu dhulkaasi dhul aada u weyn oo markaasi la sheegay dadka inay durbahadda kusii kala fidayaan dadka sidoo kale guryo ay ka dhisteen ayba degan yihiin qaarkood hadda taasi ayaa markaas walaa xoogan laga muujinaya sababta arrintan iyo weliba qaabta markaas waa qaabka loo fuliyey inay hadda ay tahay mid aan wanaagsaneyn dadka ayaa hadda markaasi raaligelin la siinayaa iyadoo arrintan baaritaanada ay sheegeen ciidamada booliiska ama kuwa dambi baarista dhegeystayaal inay hadda kuda jiraan soddon ruuxna markaasi miiska loo dabcan soddon ruuxna ee su-aalo lagu weydiin doono oo tuhmanayaal ah oo markaasi lix ka mid ah saraakiisha ugu sarsaray ciidamada booliiska ee markaasi ay yihiin dhegeysa sida wargeyska bogiisa labaad iyo saddexaad uu qorayo wasiirka amniga gudaha dhegeysa dabcan waa wasiirka amniga gudaha profesor kindiki wuxuu asagana markaasi soo saaray koox markaasi dhan ilaa iyo soddon iyo shan oo markaasi la sheegay inay yihiin argagixisada ka dagaalanta wadanka soomaaliya eena ka tirsan al-shabaab halkan waxa uu qorayaa dhabab waa shakhsiyaadka markaasi foreinerska waa kuwa kasoo jeeda gobolada kale ama waa dabcan dadka kasoo jeedo wadamada kale inay sidoo kale ku log leeyihiin dhibaatada iyo faldamideedka markaasi ka dhacayo countiga laamo iyo boni forest dhegeystayaal waxaana markaasi kamid ah andres martin mula suleymaan maktuum yuusuf anaw iyo fahad jamaalo ayaa sidoo kale ka mid ah ilaa iyo soddon iyo shan ayaa sawiradooda lasoo saaray waxaana markaasi dadka lagu wargeliyey inay dadkaasi lasoo dabcan ciddii aragto inay lasoo xariiraan dabcan dowladda ama sidoo kale xarumaha booliiska si markaasi loo qabta shakhsiyaadkaasi iyadoo sidoo kale dadka waxa looga ballan qaaday inay heli markaasi doonaan shakhsiyaadkan ayaa haddama markaasi lagu sheegay qaarkood inay dhaawacyo qabaan qaarkoodna ay markaasi ka dambeeyaan weerarada iyo sidoo kale waa weerarada iyo sidoo kale waa weerarada waa weerarada iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay halkaasi ka geysanayaan lamu iyo boni forest ay qeyb ka yihiin shakhsiyaadkana sheegeen in halkaasi dabcan abaabulka ay ka wadaan waxaana sidoo kale kamid ay sheegeen weerarada markaasi mandhabey ciidamada militariga mareykanka lagu qaaday ee mandhabey waxay sheegeen in ayaga sidoo kale kamid ahaayeen soddon iyo shan ayaa sawiradaada lasoo dhigay halka inta badan kenyaan ay u badan yihiin wadankaay u dhasheen dhegeystayaal qaara ethoobiya ay kasoo jeedaan qaarana dhegeystayaal ay kasoo jeedaan soomaaliya halka qaara ingiriiska iyo tanzaniya qaarkood ay kasoo kala jeedaan dhegeystayaal waa sida markaas wargeyska saaka uu qorayo lagu soo daabacay shakhsiyaadkaasi sawiraantooda laguna soo qoray dhibaatada iyoliba faldimideedka markaasi ay halkaasi ka wadaan waana shakhsiyaadka sheega tuhmanayaasha inay halkaasi dhibaatada xog ee dhibaatada ka helaan xog maalintii shalayta lasoo saaray waa dabcan muqaabaraadka mastardoonka ay soo saareen ay lagu ogaaday inay yihiin shakhsiyaadka ugu sumcadda badan halkaasi dhibaatada ka geyso soddon iyo shantaasina kana tirsan kooxda shabaab ee ka dagaalanta wadanka soomaaliya hadda ayaa looga fadhiyaa sidii markaasi bulshada ay shakhsiyaadkaasi magacyadooda dabcan usoo gudbin lahaayeen halkay ku arkaan iyo sidoo kale inay la soo xiriiraan cid waliba oo markaasi meel ku og ama ku sheegi karto shakhsiyaadkan soddon iyo shanta ah ee markaasi baraha bulshada lasoo dhigay weliba xarunta websiteka ee markaasi dabcan wasaaradda arrimaha gudaha ee halkaasi ku leedahay halkaas sidoo kale wargeysada ay soo qoreen qaarkood hadda shacabka ayaa looga fadhiya arrintan sidee markaasi xalay ay soo saareen wasaaradda iyo sidoo kale waaxda dambi baarista dalka d c i da dhegeysa bogogooda rasmiga idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibayaal bal markan bal dhanka siyaasadda aan fiirino dhegeystayaal raila omolo odinga maxay tahay waxaa hadda markaasi oga sikanayo xubnaha markaasi aadka uga agdhawaa macnaha loola jeeda siyaasad ahaan markii loo fiiriyo cidda markaasi soo xulashada marka loo fiiriyo ballamadii iyo siyaasadihii markaasi soo kala dhexmaray shakhsiyaadka marka waa shakhsiyaadkaasi miyola umoja hadda waxaa markaasi looga fadhiyey sidoo kale raje wuxuyn ay qabeen sida maada karuwa iyo sidoo kale kalonzome shoka inay hadda markaasi ka dhexli doonaan sidoo kale garab uu ku siin doono sanadaha soo socda labada kun toddobiy labaatanka doorashada guud ee wadanka ka socoto laakiin markan raila ayaa mar shabaab iska dhigaya dhegeysta macnaha loola jeedo nin dhallinyaro ayuu markan iska soo dhigay wuxuu leeyahay weli kama fariisanin siyaasadda oo da-deeda maba gaarin oo laga fariisto wuxuu leeyahay weli cabsi ayaan dabcan ka qabaa in shakhsiyaad kale markaasi yaryar inaan soo saaro uu sidoo kale hilfaha uu u qaado dabcan william ruuto wuxuu leeyahay weli kuma kalsoonaan karo ruto labada kun toddobiy labaatanka shakhsiyaad kale sida colonsomisoka si baraara ayuu markaas u sheegay wuxuuna hadda markaasi sheegayaa inuu soo sharaxi doono dhegeystayaal maxay qobarada markaasi ka yiraahdeen barnaamijkaas sidoo kale ku eegi doonaa sanada dabcan qeybaha waa barnaamijka dabcan hogaanka ee maanta hadduu eebaha idmo bal xaaladaha iyo waxa markaas arrintan hadda ay daba socoto iyo sida markaasi ka go-an raila omolo odinga hadda ayaa markaasi orange democratic movement hogaamiyashooda ayaa hadda markaasi ku riixayaan inay markaasi raadiyaan xarun markaasi u qalanto sidoo kalena uu ku tartami karo sanada labada kun toddobiy labaatanka waxayna markaasi sheegeen bal dabcan aragtida iyo ra'yiga dadweynaha sidoo kale in loo bandhigi doono inkastoo laakiin shakhsiyaad markaasi sarsare ayaga ay soo gudbiyeen in raila markaas usan ka firiisan karin siyaasadda wakhtigana loo baahan yahay dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruto waa madaxweynaha dalka william ruto wuxuu markaasi hadda dabcan ku sugan qaaradaha kale sida china wuxuuna markaasi raadinayaa arrimaha markaasi dabcan danaysiga wadanka dhegeystayaal ee shiinaha oo maala hadda oo doonayo in dhanka kaabooyin waa kaaba waa kaabayaha waa kaabayo waa kaabooyinka dhanka wadooyinka uu doonayo inuu markaasi ballaariyo sidoo kalena meel fog uu gaarsiiyo wuxuuna markaasi hadda uu doonaya dadka maalgashatada ee shiinaha in hadda ay diradda saaraan sidoo kale waa diradda saaraan siday marka hore waxa oo uga qabteen dabcan standard rail waa standard gage railway isyaar ama tareenka casriga iyo wadooyinka markaasi casriga ay ka dhiseen hadda wuxuu raadinayaa raila dabcan wuxuu raadinayaa madaxweynaha william ruto sida markaasi gobolada kale lagu gaarsiin karo sidoo kalena ee lagu heli karo dhammaan in la wada xiriiro gobolada dhan iyo weliba xuduudaha wadanka in ay markaasi gaari kart in xuduudaha wadanka ay gaari karto railweylka iyadoo uu ka codsaday shiinaha in arrinta mar kale ay diiradda saaraan sidoo kalena hubalan kaga qaaday in ay lacag ama qandaraas xoogan ay halkaasi ka fuliyaan iyadoo sheegeen in deymaha sidoo kale ay sii wadi doonaan oo ay bixin doonaan ee shiinaha ama jiinaha uu ku leeyahay maalgelinta waa markaasi waa investment forum beijing ruto ayaa markaasi la qaatay wada kulan markaasi ku aadan dhinacyada markaasi kala duwan kaga hadleen xaaladaha wadanka uganda sidoo kale democratic republic of congo congo brazzaville oo markaas iyagana lagu xoojinayo dhegeystayaal xaaladaha wadooyinka ama projecta ama qandaraasyada kala duwan ee lagu ballaarinayo qaaradda afrika iyo sidoo kale wadankani kenya xuduudaheeda sida markaasi madaxweynaha hadda uu doonaya heshiiska in lagu ballaariyo laguna kusii socoto dhegeystayaal waa sida wargeyska buuggiisa qeybta dambe uu qorayo wargeyska daily nation dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lamaradaas si toosa dhegeystayaasha nooga soo wici karaan sida kuwa beristeen kusoo kalkacdeen iyo xaaladda iyo deegaanka dhegeystayaal sida markaasi waxyaalaha kala duwan ee laga hadalhayo deegaankaada dhegeystaha qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowolal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu alo star f m subax wanaagsan soo dhowow wanaagsan waan saaxiib waa saciid cabdalla wajar waa taan ka gudbaa xigaa kalaan siiyo star f m subax wanaagsan
salaamu calaykum yuusuf bakar
ka gudub asagana kan kale siiyo star f m subax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum
alo star f m
halo halo may maqlaysaa
waa tahay waan ka xumaanay dhegeystayahaasi cafan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m soo dhowow hallo star f m alaykum
ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan taraqsa ku beegantahay sideed iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin arbaca dhegeystayaal isniinta arbacada ee jimcaha waxaan diiradda ku saarnay xaaladaha guud ee dhanka siyaasadda dhegeysa lee waddanka iyadoo qeybaha dambena dhegeystayaashan usoo bandhigay qodobka dooda isla wadaagna halkaasi kada doonno fursado fara badan dhegeystayaasha intooda badan aan u siiyo si bal arrimaha iyo xaaladaha siyaasadda aan isla wadaarsanno dhegeysa mise aan bal u ogaano bal halka iyo waxyaalaha markaas ee xaaladda dalka siyaasadda ay wax ka marayaan iyo wax waliba ka qabashadeeda haddaad ku sugan tahay nairobi dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan isaan igala socon kartaa dhegeysa hal eber shan dhibic sagaal haddii aad sidoo kale ku sugan tahay mombasa iyo nawaaxigeeda waa hal eber saddex dhibic shan dhegeystayaal gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhadhaab tanaarifa iyo masalaan iyo faafi waxay naga dhegeysanayaan saaxiibadama dhegeystayaasha sagaashan toddoba dhibic hal wajaari habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xaawo suufta baniisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan halka idaacaduhu bahwadaagtuna nahay idaacadda star f m ee muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic ebir haddii aad ku sugan tahay isielo balaambala meeru madogaashina dhegeystayaal waxay nagala socon kartaa ama naga dhegeysan kartaan dhegeystayaal hal eber laba dhibic saddex halka marsaabit iyo moyaale xuduudda ethoobiana naga dhegeysan kartaan siddeetan toddoba dhibic toddobo w w w star f m co k halkaas ay sidoo kale nala jahan qaadi karaysaan lala socon karaysaa dhegeystayaal ee idaacadda star f m codka gobolka qoybari mise waxaad soo dejeysan kartaa applicathonka abki star f m dhammaantiin aad ku mahadsantihiin sida mar waliba aad u xulataan una dhegeysataan star f m codka gobolka qoybari siyaasadda ayaan maalmaha sidaan kuu sheegnay dhegeysa laba arbacada diiradda ku saarnaa kaga hadalna waxyaalihii markaasi siyaasad ahaan u dambeysay iyo waxyaalaha markaas inta badan dadka siyaasada markay imaato ama siyaasadda markay imaato wixii inta badan ay xiiseeyaan haddaba kee baa xiiseynaysaa haba i xiiseyside ma la socotaa in isbeddelo fara badan hadda ay mar dhow soo baxeen ee ku aadan siyaasadda iyo weliba waxaa looga fadhiyo xisbiga markaasi ee waa xisbiga mucaaradka ee azimiya lowmoja raila halkay ku ogeed muxuu la soo baxay weji noocee ayuu markaasi marka hore aad ku ogeed haddana muxuu la soo baxay waxaasoo dhan barnaamijkaaad kaga bagan doontaan dhegeystayaal hadduu eebaha idmo laakiin markan saaxiibada dhegeystayaasha waxaan ka codsanayaa inaa markaas inoo ogolaado inaan soo qabta mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeysta shirkadda safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay iibsa- iibsan karayaan telefoonka casriga ee four g oo ayna ku iibsan karaan labaatan shilin maalin weliba fursadda safaricom waxay doonaysa ama waxay doonayaan in macaamiisha ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxa la midka waxaa hadda dhegeystaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee nunio raybro oo waxaad ku iibsan kartaa labaatan shil maalin weliba fursadan ayaa keli waxaad ka faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabamba ama tooshadaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka two g three g four g adiga ayaa waxa badan waxaa markaas la dhahaa ah, dabcan lipa mdogo mdogo oo micnaheedu markaasay tahay in si tartiib tartiib qofku iskaga bixin karo dhegeysta tusaale dhegeys markaad hayso telefoonka casriga oo internet aad u isticmaali karto ayaa waxaad kaga faa'iideysan karta waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha kala duwan sida google-ka qariirada sawiro qurux badan iyo waxyaala markaas adiga waa- ah, dabcan munaafacaad ku yeelan karo wax badanna aad kaga baran karto dhegeysta waxaa kaloo ka mid a sidai kaloo gabdhaha inay ka baran karaan karinta cunnada isqurxinta iclaanka hargaanka dhegeystaano waxaaba intaasi kuusii dheer in haatan waqtiyada markaasi dugsiyada iskuullada jaamacadaha kollejyada ay xiran yihiin say furan yihiin in casharada ee iskuullada ama da- daamacadaha caruurta ay markaasi ziyaado halkaasi kasii raadsan karaan ama kasii baran karaan dhegeystayaal macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka casriga ee union raybro in kale fursada lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doonto wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo sida aad u fiiriso qaraa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhoweeya safaricom markaad lacagta hesho waana in sida markaas ugu dhaqsiyaha badan aad halkaasi ku aadaa kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad kuu siinaysa inaad si tartiiba iskaga bixiso haddii aadan fursad u haysan inaad hesho waxaa isticmaa- dabcan mici- waa dabcan micnaheedu tahay inaad hayso telefoon casri ah oo aana diiradda la saaraya dadkan haysanin fursadan ama la siinaya si aad u ogaato inaad heli karto qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulalipa mudhogo mudhogo dhegeystaal fursadan cuduliba ayaa markaas heli karta safaricom lipa mudhogo mudhogo wiilakayon ni internet lmm dhegeystayaal safaricom internet waa tan ugu wanaagsan uguna fa- dheer sidoo kale uguna af- dabcan xawaaro dheer sarreyso dhegeystayaal mustaqbalkaada waa internetka dhegeystayaal waayo nambaro fara badan ama fursado fara badan ayaa heli kartaa ee ku aadan fursadaha qeybta telefoonka dhegeystayaal ee internetka iyo sidoo kale telefoonka smartphone dhegeystayaal weydi dadka ah, dunida way tallaabsatay oo smartphone ayaa lagu tallaabsaday oo waa laga faa'iideystay dhegeystayaal fursadaha dhaateyga dhegeystayaal ee safaricom saaxiibayaal haddii ugu soo noqona barnaamijka hogaanka sidaan kuu sheegay dhegeystayaal waxaan saaka bal eegi doonaa fiirin doonaa maxaa raila odinga iminkan ah, iyadoo doorasho waqtigeeda la joogin sidoo kalena aan soo dhaweyn ay ka harsan tahay afar sano inuu hadda markaasi soo hadal qaado uu sheego ciddii markaasi ra- ruto la tartami lahayd haddaba yaa rubto la tartami doona sanada labada kun toddoba iyo labaatanka waa su-aal hadda soo baxday waa su-aal markaasi hadda jawaabteeda sidoo kale dadka inta badan ay haystaan raila omolo odinga ayaa hadalkan markaasi ka sheegay siyaaya waxaana hadalkan uu markaasi si toos ah ula jeeday in markaasi wakhtigan ee markaasi uu ka codsanaya taageerayaashiisa iyo sidoo kale dadka xu- xisbiyada markaasi kala duwan ee ka tirsan azimiya lawmoja inay markaasi fursad ay siiyaan markii ugu dambeysay ay noqoto tan oo markaasi xilka ugu sare u u tartami doona dhegeystayaal tani ayuu sheegay inay keentay keliya walaac fara badan uu ka qabo iyo markaasi qof adag ama qof markaas iska celin karo iyo qof taageera markaas haysanin in markaas ula tartamo Ru- william ruto balse wuxuu sheegay in tan markan aniga lagu fiiriyo waa sida raila uu qabo haddaba arrintan see ku imaatay raila odinga mid asaga ku dhalataa mise mid markaasi lagu qasbayo dhegeystayaal in markan xilkan uu tartamo aawe waxyaalihii marka ma jira dhegeysta raali noqda ma jira wax balan markaasi horaan ula gala saaxiibadiisa siyaasadeed eh, sida markaasi colonzo misoka iyo sidoo kale madak ruwa ay xubnihii markaasi ka agdhawaa ee gudigada- gudida markaasi sarsare kaga tirsana ee azimiyi lowmoja yaa u ogolaanaya yaa sidee marka yaase markaas arrintan ee hadda markaasi qusaysa oo arrimaha siyaasadda ee Ruud- william waa dabcan william ruto markaasi oo raalli ahda waa raila odinga ee markaasi hadda fooda uu ku saaraya mase fooda doonaya inuu markale la- isla galaan sanadda labada kun toddobiyo labaatanka dhegeystayaal maxay tahay tuunka marka hore ee hadda markaas ay qabeen mucaaradka maxay tahay tuunka mar kale ay sii qabi doonaan maxay noqon kartaa si dhegeystayaal xaaladda siyaasadeed ee waddanka iyo weliba inta badan waxaa markaasi hadda uu raadinaya fursadahan inay u sahli karto una fududayn karto dhegeystayaal raila omolo odinga haddaba waxyaalo fara badan ayaa hadda markaasi aada u isku biirsadeen waxyaalo fara badan ayaa hadda soo badan soo badan soo baxaya ee ku aadan nolosha iyo micishada iyo weliba dulqaadka dadka shacabka dhegeystayaal heerka hadda markaasi ay gaarsiisan tahay laakiin halkan marka loo fiiriyo dadka inta badan siyaasadaha qoraa iyo dadka sa- dadka inta badan siyaasadaha markaasi daraaseeyo waxay markaasi ka hadlaan wakhtiga markaasi kala guurka siyaasadda ay soo dhowdahay in wax walba markaasi ay isbedelaan markay ka harto labada ku- dabcan laba sano oo siyaasad ah ama ay- siya- siyaasadda laba sano ay ka harsan tahay ayaa inta badan dowladda ee markaasi muujisaa dhaqdhaqaaqyo fara badan ee dhanka shaqaaleysiinta dhanka horma- horumarada mashaa- mashaariicda mas- mase mashruuca waxyaalo fara badan ayay markaasi daraasaysaa sidoo kalena markaasi dadka shacabka inta badan ka gadaa iyadoo markaasna sheeganayso awoodda ee markaas wax kaga qaban karto kagana bedeli karto waa isbad- waa dabcan mustaqbalka iyo waxyaalaha markaasi inta badan ay soo dhowaado marka imaato oo dhegeystayaal shantaas shan ay sii dhammaanayso laba sano keliya ka harsan tahay mise hal sano iyo bar ay ka harsan tahay ayaa inta badan siyaasiyiinta loogu yaqaanaa laakiin haddaba tanna ma tahay dadka shacabka marka lala hadlaya kuwii dabcan doorashadii markaasi ka qayb qaatay labada kun labiyo labaatanka mise kuwii ka qayb qaatay labada kun toddobiyo tobankii mise kuwii ka qayb qaatay labada kun saddex iyo tobankii kuwii kaga sii horreeyay dhegeystayaal labada kun toddobadii ilaa labada kun dhegeystayaal ee labadii haddaba arrintan maxay markaasi ay noqonaysaa marka loo fiiriyo habka iyo nidaamka siyaasadeed iyo shaxda markaasi doonaya inay kaga duwnaan doonto waxyaalihii marka hore ee markaasi uu soo sameeyey mise uu soo dabcan uu la soo tacaalaya raila odinga uu hadda markaasi fahmay ay ta- ay tahay maxay t- ay- ay noqon karaysaa dhegeystayaal uu markan uu leeyahay aniga ayaa markaas iska difaaci karaa aniga markaasi haliigu kaadiyo aniga ayaa markaasi wax badan ka qaban doonaa xisbiga markaasi u d m uu hogaaminayo william ruto raila odinga ayaa hadalkaasi jeediyey dhegeystayaal iyadoo tan markaasi ay dabcan ku noqon karto culeys fara badan ku keeni karta culeys dhanka weliba dhan weliba siyaasadeed ahaan laakiin halkan wuxuu mar kale hoosgeliyey asagoo ta- dabcan taageerayaashiisa siyaasadeed ee weliba xildhibaanada senatarada dhegeystayaal iyo weliba dhammaan siyaasiyiinta ka kooban azimio la umoja iyo xisbiyada markaasi kala duwan dhegeystayaal inay hadda markaasi sheegay inay weli halkooda ku taagnaadaan oo isbeddel iyo weliba nusqaan uusan ku imaanin marka loo fiiriyo xisbiga azimiyo loo umoja dhegeystayaal wuxuuna sheegay in hadda isbedelo fara badan ay la imaan doonaan shax ka duwan tii hore ee ciyaarta ee siyaasadda inuu markaas wax ka bedeli doonaan sida markaasi sida tooska ugu sheegay raila omolo odinga raila maxay tahay waxuu hadda diiradda saari doono maxay tahay waxaa markaasi doonaya in keliya iskaga difaaco william ruto maxay noqon kartaa dhegeysa difaacaasi ah, sida tooska baraaraha u sheegay in cid kale uusan ku aamini karin in cis- cid kale uusan ku haleyn karin in cid kale markaasi aysan raila dabcan uu uu sheegay raila odinga inay la korgortami karin balse keliya uu sheegay inay asaga uu iska awoodo inuu iska difaaci karo fursado fara badanna markaasi dadka shacabka ay heli doonaan ee ku aadan marka imaato dhanka siyaasadda iyo weliba doorashada dhegeystayaal ee labada kun toddobiyo labaatanka raila odinga waxa uu markaasi sheegay iyadoo hadda loo fiirinaya qaar khubradooyinka dhanka siyaasadda waxay markaasi leeyihiin in uu doonayo siyaasadihiisa ga- dabcan qeybaha dambe uu markaasi ka fulin jiray mase uu ka bilaabi jo- jiray in hadda uu doonayo markaasi in uu darbo u bilaabo si markaasi wax badan isbedel xoogan iyo weliba tilaabsi fara badan uu markaasi kaga dhexli karo ama sidoo kale uu ku cadaadi- cadaadis markaasi ku saari karo xukuumadda william ruto tan ayaa hadda markaasi wado keliya u furaysa laleeyahay inuu markaasi shaxdiisa siyaasadeed waxuu ka bedelo shaxdiisa arrimaha siyaasadda uu kusoo galay in arrimo fara badan hadda markaasi ay ka- ka- uu kaga bedelo si wax badan ay u hi- ugu hirgalaan una socoto ama una una dhaqanqisho dhegeystayaal sida markaasi ay qabaan qobrooyinka dhanka siyaasadda raila odinga ayaa hadda da- siyaasiyiin tiro badan markaasi la taliya marka ay imaato siyaasadda laakiin tani wuxuu sheegay in wax bal- wax walba wax hore ay ka bedelmaan ay ka bedel ay ka bedelmi doonto kana habeyn doonaan kana wanaajin doonaan sidoo kalena kusoo geli doonaan fahansanna shaxda iyo waxyaalaha markaas inta badan madaxda ay isticmaalaan maxay tahay waxaa markaasi marka hore uu kusoo galay sida xaadiga ahayd dhegeystayaal iyadoo labada kun sideed iyo tobankii raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta gacantii markaasi ay isgashadeen ama sidoo kale hanshek waxaa loo yaqaana dhegeystayaal waxaa markaasi isdurbo arrintan markaasi ku noqotay ee dabcan uu fu- fursad fara badan u noqotay una sheegay inay usoo baxayso isagoo markaasi arrimihiisa xaaladiisa siyaasadeed durba markaasi sii jeexjeexi karo waa kuma qofkaasi waa william ruto dhegeystayaal durba ayaa markaasi ololo uu bilaabay durba ayuu markaasi siyaasad markaasi galay durba ayuu markaasi xarbis galay durba wuxuu markaasi sameeyey wax waliba uu ku hanqaadi karo oo tilaabadiisa ay ku socon karto sidoo kale uu ku meelga- uu- uu meel ku gaari kara dhegeystayaal siyaasad ahaan marka loo fiiriyo william ruto william ruto waqtigaasi ololihiisa waxay xukuumadda xitaa kari weysay inuu markaasi joojiyey iyadoo farrimo toos ah loogu dirayo iyadoo sidoo kale qoraallo iyo farrimo ay markaasi ka socotay xukuumadda william ruto ay t- toos ugu sheegayeen in uu markaasi joojiyo siyaasadda waqtigan ololaheeda uu bilaabay hadda raila odinga ayaa dariiqadaasi asagana gelaya ayaa laleeyahay oo bilaabaya doonayaana in markaasi kulamadiisa isku soo bixiisa iyadoo waxba markaasi sheegay in lala sugaynin labada kun toddobiyo labaatanka haddana loo fadhiyo in wax badan uu ka qaban doono kana bedeli doono siyaasadii shaxda talow maxay noqon doontaa shaxda uu kusoo geli doono talow maxay tahay waxa u mata raila odinga uu doonaya markaasi inuu ku bedelo siyaasad ahaan marka loo fiiriyo wixii hore ee markaasi soo baxay ama wixii hore qaladaad fara badan ee xisbiga markaasi waa dabcan xisbiga o d m iyo sidoo kale raila odinga markaasi ka dhacaya dhegeystayaal iyo sidoo kale in ay arrintan hadda asaga wado sax u xaari karto sidoo kale uu ogolaan doono waa kalonzo mishoka haddaba kalonzo mishoka mustaqbalkiisa siyaasadeed asagana halkay ku dambeyn doontaa waa su-aal meesha ku jirtee dhegeystayaal marka laga hadlo raila odinga iyo mustaqbalka siyaasadeed bal halkaasi aan kasii abanqaado dhegeystayaal waxyaalihii markaasi miiska inoo saarna ee ka mid ahaa xaaladda siyaasadeed ee halkaa markaasi waxay marayaan siyaasadda raila omolo odinga iyo iyo weliba hadda uu markaasi daha uu ka qaaday shaksiga in ama shaksi kale uusan taageeri doonin dhegeystayaal weliba xubnihii markaasi ugu firfircoonaa ama ka agdhowaa ee marka loo fiiriyo siyaasad ahaanta raila waxaa inta badan markii laga soo gudbay doorashadii wadanka ka dhacday labadi kun labiy labaatankii ee markaasi x- guusha ay raacday madaxweynaha hadda xilka haya william ruto inta badan dadka waxay saadaalinayeen ama waxay markaasi lahayeen in mustaqbalka markaasi soo socday siyaasadda labada kun toddobiy labaatanka raila omolo odinga uu taageeri doono dabcan shakhsiyaadka markaasi ka agdhow sida stephen calonzo misyoka ra- iyo sidoo kale gabadha mada karua laakiin raila wuxuu markaasi hadda hadalkiisa caddaystay uuna sidoo kale sheegay in marna uusan taageeri doonin cid kale ilaa markaasi asaga waqtiga ugu dambe uu hadda noqon doono ama xilka uu qaban doono ama xilka uu u tartami doono ugu sareeya ee sanadda labada kun toddobiyo labaatanka bal markan waxaan fiirinaynaa dhegeystayaal horta sidee markaasi raila ugu suurta ga- waa dabcan sidee kalonzo misraale hada sidee kalonzo misyoka ugu suurta gashay iyo sidoo kale mada karua inay markan ay taageeraan ama markii ka horeysay labada kun toddoba oo labada kun labiyo labaatankii doorashadii aynu soo dhaafnay dhegeystayaal in ay taageeraan ciddii ka dambeysay waa ciddee ciddii markaasi soo qalqaalisay ama usoo qalqaalisay in taageero xoogan ay siiyaan ciddii markaasi ka dhaadhicisay in ay markaas wax ay wada qabsan karaan sidoo kale duulaankooda hal uu noqon karo waa madaxweynihii horeeye ama madaxweynihii uhuru kenyatta dhegeystayaal ayaa markaasi ku- dabcan wuxuu ku kacsanaa xubnaha markaasi kenya kwanza oo sidoo kale ay sidoo kale siyaasadiisa ama siyaasadooda ku- uusan ku qanacsaneen waqtigaasi wuxuu markaasi kuran albaabaha markaasi u xiran uu la yeeshay shakhsiyaad kala duwan oo markaasi ka mid ahaa kalonzo misyoka iyo sidoo kale mada karua waxauna ka dhaadhiciyey inay taageero markaasi u muujiyaan sidoo kalena ay heshiis wada gaaraan iyadoo markaasi xilal markaasi kala qeybsi halkaasi laga soo saaray waqtigaasi raila dar- dabcan wuxuu markaasi ka cagajiidaya sidoo kale muusan eh, eh, dabcan rabin muusan dooneynin hadalla markaasi labadooda dhexmaray eh, kalonzo misyoka iyo sidoo kale raila odinga waqtigaasi kalonzo misyoka waxa uu sidoo kale cudurdaar ka yeeshay in uusan la shaqayn doonin mase la safan doonin raila odinga wuxuu markaasi ku daneeyey ama uu ku sheegay inuu danaysan yahay raila odinga wuxuu markaasi sheegay inuusan markaasi uu tixgelinaynin arrimaha dabcan heshiisyada iyo waxyaalaha markaasi lagu wada gaaro taasi ayuu sheegay in ay ta uu hadda noqotay mid uga fogaanayo sidoo kalena taageero uusan siin karin laakiin waqti fara badan dadaal fara badan uu ku bixiyey uhuru kenyatta waxay markii dambe suurta gashay ama sidoo kale uu ogolaaday in uu la safto in uu sidoo kale taageero ah, Kalonzo- waa kalonzo inuu taageero waqtigaasi raila odinga laakiin ogow raila odinga waa- ra- wuxuu markaasi inta badan filinayay in kalonzo misioka uu ka dhigtay madaxweyne ku-xigeen laakiin mar kale waxaa soo baxday ama kasoo hoos baxday gabar kale oo markaasi bartamaha ka socoto ee mada karua maada karua waxay durba ayada markaasi ay taageero xoogan ka helaysay xubnaha ka socdo dhanka bartamaha dalka uu ka mid ahaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wakhtigana markaasi howsha gabagaba ayay noqotay wuxuuna markaasi bohosha si fiican u galay kalonzo misoka wakhtigaasna kamuu bixi karin siyaasad ahaan marka loo fiiriyo oo dibajoog ayuu markaasi ka noqon lahaa wakhtigiina waa uu soo dhammaaday ee markaasi waraaqadaha la kala gudbinayay dhegeystayaal oo xubnaha markaasi wakhtiyo yar ayaa usoo hartay guddiga doorashooyinka xudaha i b c lagu kala qabanayay shakhsiyaadka ma- xilka markaasi ugu sare tartamayso iyo ku-xoogan cidda ka dhiganayso wakhtigaasi waxaa markaasi inta badan uu daneynayay Ra- raila odinga inuu ku-xogeen ka dhigto colonzo misoka laakiin cadaadis fara badan iyo culeys fara badan dhinacyada kala duwan uu kala kulmay ayaa markaasi noqday in markaasi guddi loo xilsaaray in ay sidoo kale turxanbixin ku sameeyaan shakhsiyaadka markaasi ugu muhiimsan una wanaagsan inay xogxogeen u noqon doonto horaan wadanka kamay dhicin awadna kamaysan dhicin inay markaasi ku-xogeen gabar madaxweyne ka noqoto dhegeystayaal wadanka waxaana markaasi doo- ay doonayeen in taariikh ay wadanka ka dhigaan azimiyo la umoja wakhtigaasi hogaaminayeen uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila omolo odinga laakiin wakhtigaasi sidoo kale waxaa la ogaaday inay dha- codbixiyaasha ay u badan yihiin dhallinyaro iyo sidoo kale dumar dumarka ayaa markaasi ka- kaalintooda ama doorkooda la doonaya in laga galo sida maada karuwa ay markaasi usoo xareyn lahayd tiro fara badan oo codbixiyaal ah laakiin taasi maysan dhicin iyadana waxaa laakiin markan aan fiirinaynaa bal colonzo misoka wixii markaas u suurtogeli weysay ee u cuntami weysay wuxuu durba asagana ka qaybgalay dadkii markaas durbix- turxanbixinta lagu sameynayay laakiin asaga kumuusan bixin ama kumuusan bixin qofka markaasi madaxweyne u noqon lahaa xil kale ayaa halkaasi la sheegay in laga asaasi doono laga abuuri doono uu sidoo kale asagoo hormuud u noqon doono dhegeystayaal shaqooyinka kale ee markaasi soo bixi doonto sida markaasi heshiisyada ee markaasi lagu kala sixida ee m o u da ay ku wada gaareen dhinaca xubnaha markaasi kala duwan laakiin kalonso wakhtigaasi waxay dheeceen kaga imaanaysay xubnaha dhinaca kale ee qoomiyadiisa dhegeystayaal ee ukambani inkastoo ayaga markaasi ka codsanayeen in arrintan uusan markaasi faraha la gelin laakiin taageero ugow waxay markaasi siinayeen raila omolo odinga laakiin wixii markaasi ay ka rabeen ayay ka waayeen xubnaha eh, wiper oo markaasi uu ka horkacayay Ra- oo kalonzo misoka iyo sidoo kale faarax macalin oo dhadhaab laga soo doorto dhegeystayaal laakiin heshiisyadan weli kuma qanacsano siday wax markaas u socdaan laakiin markan dantii ayaa keentay oo wakhtiga ayaa dhammaaday oo wakhti markaasi xisbi markale uu ka soo saari karo ma joogo kalonzo misoka waxay markaasi danta biday in uu arrintan markaas wax kala qabto sidoo kale ay isla dhirandhiryaan siyaasad ahaan iyadoo raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta colonzo misoka maada karuwa xubno markaas ugu sarsare ee heshiise markaasi ku gaareen in ay tirooyin fara badan oo codbixiyaal ah markaasi ama cod ama taageero fara badan ay keeni karaan si ay go- duo- guusha ay u helaan una gaaraan sanada labada kun labaiyo labaatanka wakhtigaasi waxaa tartan culus iskulu jireen kalonzo dabcan culus iskugu jireen kenya kwanza iyo sidoo kale azimio la umoja oo markaasi laba dhinac kala noqoteen oo kala hogaaminaya raila odinga iyo sidoo kale william ruto william ruto wuxuu isagana xubnaha markaasi gacan ku soo dhigay shakhsiyaad kale oo markaasi ka tirsanaan jira horaan sidoo kale saaxiib la ahaan jira horaan raila omolo odinga waxaana markaasi ka mid ah moses watengula musalia mudafari kingi iyo afred mutua shakhsiyaad oo shakhsiyaad waa shakhsiyaad markaasi ka tirsanaan jiray odm sidoo kale taageero xoogan u lahaan jiray waxaana wakhtigaasi la sheegay in markaasi fursado fara badan halkaasi uu lumiya wakhtiga isjijiid fara badan oo ka socotay gudaha azimiola moja hadda waxaa markaasi la raadinayaa ama ay sheegayaan bal waxa uu markaasi iminkan uu la kulmi doono mise siyaasadiisa marka dambe uu la soo bixi doono colonzo misoka haddii raila wakhtigan ay hadda markaasi ka soo yeertay in cidna uusan taageeri doonin ama colonzo misoka uusan taage- uu taageeri doonin laakiin waa sida hadalkiisa uu u dhigay waa dabcan waa siduu hadalkiisa ku sharxay waa siduu hadalkiisa uu markaasi macno fara badan hadda uu u yeelanayo iyo waxa ula jeedo taasio hadda hadalhayn fara badan wadanka markaasi ka yeelatay kana nagatay dhegeystayaal sababtuu hadda arrintan markaas usoo shaabixay ama usoo shaabaxday ayaa laisweydiiyey dhegeysta maxay tahay waxa uu raila hadda maagan yahay waxa uu raila hadda raadinayo iyo waxa markaasi siyaasadda hadda markaasi uu ka bartay uu ka fahmay iyadoo wakhtiyo fara badan uu soo jiray soo halgamaya dhegeystayaal waana wakhtigii mud- waa xilkii markaasi lixaad uu hadda wakhtigii markaasi lixaad uu u tartamayo xilka ugu sarey madaxtinimada dhegeystayaal ee sanada labada kun toddoba iyo labaatanka horaan waxaa markaasi shaxda siyaasad ahaan looga bartay wakhti markaasi olole hore lasoo lasii samaysto wakhti hore ka- kulamo kala duwan lasii qaato wakhti markaasi wax lasii ballaarsado amase lasii salballaarsado iyo wakhti markaas dadka laga dhaadhiciyo in markaasi shakhsiga uu muhiimsan uu noqon karo sida looga bartay madaxweynaha hadda markaasi xilka hay labada kun sideed iyo tobankii ayaa madaxweynihii wakhtiga markaasi xilka hay uhuru kenyatta ku xogeyna wakhtigaasi waxaa ahaa william ruto laakiin william ruto ayaa uu loo arkay mid du- eh, dabcan durbo iska bilaabay ololihiisa siyaasadda durbo iska ololeynayo tegayo goobo goobo golobo waa gobollo kala duwan tegayo goobaha markaasi cibaadada meelaha markaasi lacagaha laga aroorinayo meelaha markaasi dhimashada ay ka jirto dhegeystayaal iyo sidoo kale wax weliba ay tahay in mar weliba lagu arki jiray sidoo kalena uu kasoo dhex muuqan jiray dhegeystayaal wakhtigaasi waxa uu ku hoos watay goob weliba fagaara u tegayo ama goob weliba markaas lagu casumo madaxweyne ah ku-xogeen ahaan lagu casumo hadday tahay iskuullada madaariista hadday tahay meelaha goobaha lacagta laga aruurinayo waxay tahayba halkaas ayuu tegi jiray wuxuu markaasi qodobo hadaladi- hadalladiisa markaasi ka jeedin jiray dhegeystayaal kadibna wuxuu hoosgashan jiray siyaasadiisa mustaqbaleed ee la- markaasi doorashada waatan hadda uu kusoo baxee raila ayaa hadda waxaa markaasi guddiga farsamada ee markaasi xisbiga azimio la umoja waxay hadda markaasi talin ay tusaale markaasi ku bixinayaan in hadda ololihiisa si hoos hoos ama si goosgoosa markaasi iskaga sii socoto ilaa markaasi mustaqbalka laga gaaray labada kun toddobiyo labaatanka waana tan hadda raila markaasi ka go-an inuu asaga dariiqada ama wadanka wa dariiqadii wadadii marka hore markaasuusan fahmi la-aa inuu hadda uu doonayo in uu qaado maxaa uu ka fahmi karaa muxuu sidoo kale ka heli karaa maxayna markaasi noqon kartaa in markan uu soo sharaxo dhegeyste waxay tahay waxaa markaasi hadda uu raadinayo raila omolo odinga in xilkaasi wax badan uu ka qabto dhegeystayaal ama uu ka bedelo wadanka sida marka hore uu sheegay sheegana in hadda wadanka wax badan ay markaasi qabyo ka yihiin wax badan ay u baahan yihiin isbedel wuxuu kaliya tilmaamaya sheegaya in xukuumadda hadda jirto ay ku ee dabcan ee ku ee ay ku ee- oo- ee markaasi ku guuldaraysatay sidoo kale wax badan ee hadda qaban waayisay uuna fadhiyo loona fadhiyo sidii xukuumaddii wax ay kaga qaban lahayd asaga siduu waaminsan yahay raila odinga raila ayaa hadda sheegaya in keliya mar far uu ta- farta uu qaniinsan yahay iyo sidii markaas isbedel uu ku keeni lahaa hadda waxa uu sheegay in si wiil dhalinyaro ahaan uu u dhaqmi doono wuxuuna sheegay in hadda daal isan ka muuqanin sidoo kale rafaad isan ka muuqanin iyo cajis iyo xanuuno markaas isan ka muuqanin sida uu asaga markaasi binaha markaasi ka agdhow sheegeen keliya tilmaamayaan inay ku dhiirin inay ku dhiirigelinayaan kuna dhiirinayaan sidii uu kusoo bixi lahaa sidii uu mar kale ku tartami lahaa dhegeystayaal siyaasadda iyo xaaladaheeda wadanka markaasi mustaqbalka labada kun toddobiyo labaatanka raila ayaa markan waxa uu leeyahay wakhti ayaa ii hartay oo markaasi hadda ma joogi cid aan cid kaloo aan ku aamini kara ma lahan Eh, dabcan eh, raila waa da- waa ra- raila ayaa sidaa hadalkaasi ka soo yeray hadalkaasi wuxuu sheegay in hadda ma aysan aaminsanayn ama sidoo kale aysan jirin wax guud wa- guud ahaan wadanka wax ku nool ama sidoo kale iska celin karo ama sidoo kale la ficiltami karo ama sidoo kale iska dhicin karo marka loo fiiriyo siyaasad ahaan eh, dabcan william ruto waxa uu sheegay in hadda uu asaga uu u joogo in asaga markaas doonayo inuu marka hore uu u jilciyo in sidoo kale uu awoodiisa markaasi uu tuso sanada labada kun toddobiyo labaatanka waxaa hadaladaasi yiri Klaus- waa dabcan waxaa hadalada- hadaladaasi yiri dhegeystayaal madax- waa ra'iisul wasaare- waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga wuxuuna hadalkaasi ku jeedaa madaxweyne ku- waa madaxweynaha dalka william ruto laakiin hadaladan ayaa hadda markaasi markaasi noqon karaysa waxaa- waa hadallo markaasi waxtar u noqon karta xisbiga azimiyo lawmoja weliba xubnaha markaasi aada u taageersan sidoo kale waxay kamid yihiin xildhibaanada waxay markaasi hadda u arkaan ama sheegeen in raila sida wax u arko ay yihiin si sax- si saxan sidoo kalena si wax looga bedeli karo wadanka ay markaasi kamid tahay arrimaha maciishada nolosha iyo xaalada markaasi iskunaan la-aanta cunnada ee ka jirto dhegeystayaal sixirka waa sixir bararka ay qeyb ay ka tahay dhegeystayaal taasi hadda ay u raadinayeen qiil taasi ay haddu markaasi u raadin doonaan waddo markaasi loogu horsaagi karo iyadoo loo mari doono dhanka shacabka waxyaalaha wadanka hadda ay kala kulmeen tan iyo markii ee xukuumadda ruto lasoo doortay dhegeystayaal iyadoo horaan sidaan kuu sheegay wax badan ay iska bedelaan siyaasad ahaan marka loo ee imaato gebagabada ee shanta sana labada sana u dambe mise halka sana ee bar u dambe dhegeystayaal waxay markaasi mar kale ka soo dhex muuqdaan bulshada iyadoo lacagaha iyo weliba qandaraasyada mashaariicda ay si deg dega markaasi ku filiyaan iyo dhegeysta keentana iyo mar kale ee quluubta dadka ay soo jiitaan laakiin inta ka hore way adkaataa in markaasi la somo inta ka hore way adkaataa dhegeystayaal in shaqsiga markaasi dareenkiisa la cabiro waxaana keenaysaa dhegeystayaal xaaladda iyo qofka markaasi sida uu ku sugan yahay landaanshuhu iyo dadka bulshada waxay markaasi qabaan aysan ka heleynin dhanka xukuumadda la fahmi karo waxay hadda raadinayaan xisbiga azimiyul umoja waa qodobka dhegeysta saaka barnaamijka diiradda ku saaran ee kaga hadlayno bal raila maxay tahay waxuu hadduusan ugu kalsoonaan karin shakhsiyaad kale inay markaasi la tartamaan madaxweynaha hadda xilka haya sanada labada kun toddobiyo labaatanka afar sano oo hadda markaasi ay ka harsan tahay dhegeystayaal maxay tahay waxuu hadda qorshaha uu doonaya inuu ka bedelo maxay noqon karaysaa shaxdiisa siyaasadda ee hadda uu raadinayo in hadda uu u arko wax badan inay hadda wakhtigeeda la joogo lana raadin karo dhegeystayaal waa raila omolo odinga ayaa barnaamijka saaka hadalka ama diirada oo barnaamijka saaka diirada ku saarayna kaga hadlayna adigana wakhtigan ayaan fursadda kuu siinaya dhegeystal eber toddobo eb- waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystal lambarka eeteelka waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyibari dhegeystal ayaa dhegeysanaysaan yaaway cidduu markaasi doonayo uusan ku aamini karin raila odinga xilka sanada labada kun toddobiyo labaatanka muxuu isku arkaa muxuu hadda fahmay see tahay shaxda uu markaasi doonaya in ula soo galo siyaasad ahaan marka loo fiiriyo raila omolo odinga sidee markaasi noqon kartaa markan waa markii ugu dambeysay lix mar ama lix jeer uu ka qayb galay doorashada guud ee waddanka ka dhacday hadda ayaa looga fadhiyaa bal sida ay wax ooga bedeli karaan mise wuxuu doonayaa dariiqadii hore marka hore si- uu kusoo galay siyaasad ahaan Ra- william ruto inuu asagana markaasi wax ka bedelo kee hadda markaasi siyaasad la baraya kee markaasi hadda ka faa'iideysanaya siyaasad barashadiisa kalonzo misoka asagana mustaqbalkiisa siyaasadeed halkay ku dambeyn doontaa haddii markan markii ugu dambeysay uuba sheegaba Kol- raila odinga in uu tartami doono sidoo kalena cid aysan jirinba uu ku aamini karo xilka ugu sareeyo ama sh- inuu markaasi la tartamo shaqsiga sida dhegeystayaal raila iyo waa- waa waa sida markaasi madaxweynaha william ruto labada kun toddobiyo labaatanka balqadka telefoonada ee saaxiibadan siinaya dhegeystan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyibar ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal shukran dhammaantiin meel walba aad joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan saaxiibayaal waad ka qayb qaadan kartaan aragtidiina fikirkiida saliimka ee barnaamijka saaxiibka qadka telefoonka u hore barnaamijka nooda furayo star f m soo dhowow magacaaga halkaa ku sugan tahay
cabdiqaadir qorre gaaris star f m halow
cabdiqaadir gaaris waaye marka waxaan leeyahay horta ruto
cilada ayaa taagan dhegeystayaal hal daqiiqa kadib waan isku soo laaban doonaa arrimahaasi aan isla f- gorfeyn doonaa kasii faalloon doonaa hadduu eebahay waa hagaaga dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari Eh, bal markan dhegeystayaasha qadka telefoonada iyo saaxiibka qadka telefoon ku jiraan siinaya star f m soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullahi ma maqlaysaa dhegeysti
halo
waa tahay cafwan waa tahay bal markaan aan soo qabto dhegeystaa mid kamid adeega qaybta intaan aan soo qabanin bal dhegeystaan aan siiyo isagana ee fursadda haddii aan dabcan uu ina maqlayo walaal soo dhowow
waa dhowhay waa daawuda lagdheraa jooge fikirkeyga haddaan ka dhiibto
ma maqlaysaa waa tahay cafwan ayaan leeyahay saaxiibkaasi waa hagaag eh, safaricom shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa mar waliba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka cas four g oo casri ah ay markaas ku iibsan karaan labaatan shan maalin waliba safaricom waxay haatan dooneysa in macaamiisheeda ka faa'iideysan karaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxaa la midka ah waxaa hadda dhegeysta aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neunion raybro waxaadna ku iibsan kartaa labaatan shan maalin waliba fursadan ayaa eh, dabcan keliya waxaa ka faa'iideysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaaniinka bambe ama tooshiraha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka ui two g three g adeegan ayaa waxaa la dhahaa lipa mudhogo mudhogo micneheedu markaasi ay tartiib tartiib in qofka markaas iskaga bixin karo eh, dhegeysta tusaale dhegeysta markaad haysato telefoonka casriga oo internet aad u isticmaali karto ayaa waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaalo fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub googleka sidoo kale wax kaga baari kartaa qaarada googleka sawiro kale qurux badan ayaa sidoo kale ku qaadan kartaa telefoonkaasi waxaa dhegeysaa eh, dabcan heli karaysaa ama sidoo kale gabdhaha ay ka baran karaan karinta cunnada noocyada kala duwan ilaan eh, dabcan waxyaalo fara badan oo markaasi ka mid tahay cilaanka isqurxinta dumarka iyo xaqanka ayaa ka mid ah waxaa intaasi kuusii dheer in haatan dugsiyada waqtiyada markaasi ay xiran yihiin mise la xiraya dhegeysa jaamacadaha kolojyada waxaasoo dhan ay caruurta ka faa'iideysan karaan casharada layliga halkaas looga soo diro macaamiisha waxaa la doonayaa inay ka faa'iideystaan ama inay fiiriyaan inay u u qalmaan telefoonka new neon ray bro iyo in kale ee fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micneheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iideysan doontid wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiirso qaraaci deg shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad ka helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagta hesho waana in markaas sida ugu dhaqsiyaha badanna halkaasi ku aado kadib waxaad eh, bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda dhegeystayaal taasi ayaa fursad kuu siinaysa inaad markaasi si tartiib tartiiba iskaga bixiso haddii aadan fursad marka u haysanin inaad hesho waxay micneheedu markaasi tahay inaad haysato telefoon casri ah waana diiradda la saaraya dadka aan haysanin telefoon casri ah sida markaasi inaad ogaato inaad heli karto eh, dabcan ama inaad ku heli karto waxaad ku ogaan kartaa inaad hesho eh, qaraaci deg shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulo dhipa mudhogo mudhogo idaacadda star f m cutub gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin waad ku mahadsantihiin dhegeysiga dhegeystayaal
ano
alo star f m
salaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow
waa aadan shafad oo loo yaqaano aadan dhaay
haye
joogana magaalada nairobi aadanow soo dhowow barnaamijka la socotaan filayaa
aad iyo aad baan ula socdaa laakiin fikradayda waxay leedahay haa
horta waktigii doorashadii laga baxaa hadda eh, kol dhow eh, hal sano unbuu ninkan joogaa waa sax
haddii hal sana uu joogo maantana ololo la bilaabo kambeen iyo orod iyo lacag bixin iyo waxaan la bilaabana waxaa waddankii horumarkiisii baa halaabaya aadanow waxaa la leeyahay raila wuxuu doonayaa shaxdii ee ruto uu ku soo galay labada kun sideed iyo tobankii ee ololihii waktiga fog uu bilaabay inuu asagan hadda uu bilaabo wuxuu sidoo kale leeyahay cid kale uusan ku aa- ku aaminin inuusan jirin la tartami karto ruto oo asaga ka ahayn
waxaan ku leeyahay raila haa
haddii waktigii dawladdii la dooranaya ay weli tahay kowna aysan joogin haa maxay u tari ololeyntan uu hadda wado haye
aniga horta waxay ila tahay raila waa nin odaya waa nin weyn hadda ninkii ugu dambeeyey oo isaga dhibka la galay colonso misyoka waa waxa ay kala baxeen oo kala carareen haye
ani waxay tahay waddanka dhibaatadiisa kalaa fara badan inflationkiisii iyo beecsharadii iyo adduunkii oo dhan baa kor u kacsan aha
arrintan raila inuu ka tanaasulo oo hadda nin sidaa hadda ku dooranay male maanta dadka shicibka iyagaaba wada caraysanba haye
aniga hadda waxay ila tahay haddii aada istaa laakiin waxaa leenahay dadkii inay wada xaraysan yihiin baa hadda aa- yaa- ayaa sheegtay ee soo laakiin fursad uma noqon karto xitaa asaga sidiisa inuu ra- ruto wax ku waan karo oo s- fursad asaga u heli karo tira kuwa ku xirnaa ruto ee usoo goosan karaa dhankan haddii aad sidaa uu asaga hadda uu asaga go-aansaday inuu cid kale uusan ku aamini karin waxa asaga ka ahayn inuu xilka u tartamo
walaa ninka hadda maanta tartan bilaabay inuu kharash ka baxo ma ogiye maxaa usoo geli oo faa'iidee haye
aniga hadda waxay ila tahay raila waxyaabaha badan oo maaragtay lagu naco ama uu madaxweynenimo ku waayo waxaa ka mid ah early campaign haye
early ali campaign early campaign inuu mar walba u galo haye hadhowna wixii uu ka caajisi waa ka tagan dadkii baa maaragtay oo bartay inay lacag kaambeen ku wada cunaan kan ka qaataan kan ka qaataan haddana isagiio zero ah
laakiin aadanow maxaa keenay in kalsooni darre uu ka qaado saaxiibadiisa
saaxiibadiisa hadde waxaa ka qaaday waxay arkeen inuu meel cidla uu garaacayo hadda waxaaba lagu jiraa wixii uu sheegay baaritaankiisii baa daraad bil kale lagu daray haye
wixii saaxiibadiisi isagooba meel ku ogaan oo hawshiisii ana meel ku ogaan hadda kaambeen aan rabaa hebel ma doonana hebel ima raacay anaa keliga istaagi arrintaas aad bay ugu khaldan tahay aad baad umahadsantahay shukran mahadsanid
aa mahadsantiin idinkana shukran aad bu mahadsanyi saaxiibkaasi bilxiga oo aan ka xumay qadku telefoonku ka baxay saaxiibka kale qadka telefoonka dhegeysanan siiya waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhowo walaal magacaaga qaadku ka baxay soo cafwan aan leeyahay lambarka ee airtelka keliya shaqeynaya dhegeystayaal waa lambarka hadda dhegeystayey oo dabcan kasoo qayb qaadana waa lambarka eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta lambarka kale safaricom waxba ayaa laisku mashquulin kan kale ayaan dhegeystayaasha siinaya So, waan ka xumay dhegeystayaas asagana ila wadaag ma shaqeynayso xigaha kale asaga aan siiyey waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal lambarkaasi si toos ah ee dabcan usoo beegsan kartaan ciddii aragtida fikirkeeda doonayso inay ka qayb qaadato fadlan ee, ee, naga xishow dhegeystahaasi ilaa nambarkaada ma aragno ilan anagana ee, kaama qaban karno lambarka ilaa wadaaga naga joojiya fadlan adigoo mahadsan soo dhowow magacaaga calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamaya soo dhowow
yusuf waa waa mahadsantahay waa cumar ganay jaanjo cumar ganey jaanjo haye
waan fiicanaye mm.
suq rayla haa
hadduu lix jeer dhacay haa
haddana waxba uma aaminahayo dad kale waxba uma aaminayo uu leeyahay aad iyo aad waxa waa ceebo laakiin wuxuu leeyahay nin eh, t- yacni tabartaas leh oo iska celin karo ruto ma laha uu leeyahay waxaana ka ahayn
wax tawara oo duqa uu hayo ma lehe mhm
xisbigii maxaa la dhihi jiray azimiya la usufudana hadee xisbi weyn buu ahaa oo maanta maalin uu ooga dhowaa inuu doorasho qaado sidii kalsoonida lagu qabay haa
ma lahayn haye
waa maanta uga wada safartan ruuto uu ku jire aad iyo aad baa ruuto meesha soo gelinayayba male azimiya annaga weliba reennoodiisan ku dhammaanay haye
duqaa iska joogaan leheniyo duqaa iska joogo qof kale oo siyaasadda maaragtay bal xogow xiise loo yarqabi karo mhm
hala doonaan le ani duqaa iska joogaan laakiin yaa do yaa gaanjo yaa doonaya een, waa maqlaysaa raila wuxuu leeyahay een, aniga hadda weli taagan oo dhalinyaro ah oo wax qaban kara oo lala tartami kara rail oo ruto
haye haya hadii hadduu la tartami karo tor tar- tartanka uga la soo galay lama tartami kare uguga asaga ka qaade aa waana nin waayeela hadda maxaa la dhihi jiray Re- reyla hadda waa nin duq oo nin dhalinyaro ma ee aad iyo aad
nin sidaas nin nin da'daa ka yar oo maaragtay kartidaalana waa la heli mhm dadkana xiise u qabo dadka xiise loo qabaa rayla meeqa jeer baa election loo riday haye
nin hadda cusub oo asaga uu taageero oo dad taageero oo dardar cusub la soo baxo siyaasadiisa rayla uu ku geeli jiray kambeenka mid ka duwan wax ka duwan keeno wax isbedel baa la rabaa la mooyaane rayla hadda waxay dadka u qabaan waa kii dhici jiray wuu dhici
aad waa mahadsantaha janjo shukran
okay asante aad waa mahadsantahay saaxiibkaasi uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkaasi iyo dhegeystayaal eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarkaasaa si toosa dhegeysta looga soo qayb qaadan kartaan waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan xigaha qadka telefoonka star f m soo dhowow halo star f m
waan ku salaam waa bu- maxamed buraale garisa soo dhowow maxamedow
abo waan wanaagsannahay haye
haddaan ka qayb qaato aad iyo aad
muqaddasay mhm
waxaan ku bedelay yah
ruuxa ku bedelay ah
risa
maxmed qadkaa kaa gagoaya fadlan
waxaa weeye haa
baana soo dhawatay waa tahay maxamed maxamed buraale cafwan qadka ka go ayaa smaqli la-nahay bal xigaha kale aan siiya dhegeystayaal ka raali noqda lambarka safaricom ma shaqeynayo dhegeystayaal aad u tiro badan baan arkaya inay soo beegsanayaan laakiin waan ka raaligelinaya dhegeystayaal lambarkaasi ma shaqeynayo lambarkaasi cariiri fara badan ee ka jira culeys fara badan ee ka jira ilaa markaas waxaa laga qabanaya laga bedelayo dhegeystayaasha waxaa leenahay lambarka kale ayaa naga soo wici kartaan ee ah eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiib yaal arrimaha iyo xaaladda siyaasadda barnaamijka diiradda ku saarayna dhegeystayaal kaga hadlaynaa bal saaxiibka qadka telefoonka ayaan siinaya bal asagana aragtiisa fikirkiisa wuxuu qabo star f m soo dhowo magacaaga war waa soo noqde asaga waaye haa mhm
duqan waxaa weeye wax badan buu gebgebleeye aad iyo aad haa sidan waxaa iskaga socdaa sidan waa egan shaqo ka dhigan rabaayo haddii kale ha iska fariisto laakiin maxamedow sidan eh, xal eh, xal ma ahan laakiin waa inaad waxa aad aragto adiga sheegtaa muhiimadda ah maxay maxaa keenay muxuu arkay Meeqaa muxuu sano- dareemay meeqaa Raila door ba- inuu meeqaa hadda door baa xilka uu qaban karo lasoo- lasoo waxa uu kala bedeli doorayaa? Anaga karo nabadda isla haddaan nahay.
difaaci karo William Ruto waxa kale uu arkay maxay tahay ilan sheego ninka ragga wax wuxuu uu iska arkay difaac wax uu iska difaaci kara mala asagoon madaxweyne ahayn bu hay doorashada mamuu iska difaaci karaa hadda haye
marka heerka cagaha dhulka ka dheh rayla wixii la waayay maxaa maxaa la ogaaday inuu yahay
waxa uu qabanaya dee waa un sanadoo doorasho kuura ah meel cidla ku fakanaya kasaar ugu loo geystay haye
marka aayarka oo guriga leer dhaca marka muxuu u diidayaa Raila in shakhsi kale uu soo garab qabto mise uu gacan qabto maxaa u diidayaa
Eh, dee asagaa isku dadbeeyaa soo maha asaga hadday gelin wuxuu yimaada nin cusubna ha soo galo laakiin ninka cusub halkuu ka imaanaya haddii azimiyo asaga uu hogaaminayo asagana uu leey weli anaa taagan intuu ka imaanaya qofka kale marka Waa- waa qaldan yahay hadde waa qaldan yahay taas haye
asaga asimiyo asaga keli maaha haye
goobku ka laakiin azimiyo dhan waxay isla aragsan yihiin inuu asaga u qalmo ka waran
asimiyo dhana waxba ma aragtay oo gurigooda ka kala tageen be
aad waa mahadsantahay buraale Ha,
oo waa tahay cid weliba aragtidaad fikirkaada laakiin dhegeystayaal maxay tahay waxaa hadda ka keenayo raila odinga muxuuna fahmay shaxda maxay tahay uu horaan fahansaneen hadda uu fahmay mar kale uu leeyahay aniga ayaa markaasi u taagan xilka qaban doono cid kalena aan ma soo qaadi doono cid kalena ma dhisi doono oo keliya aniga ayaan taageeri doonaa macnaha markaas wuxuu la jeedaa in ah, hadallada markaasi ay kusoo badbateen mise kusoo noqnoqdeen kalonso ma taageeri doontaan labada kun toddoba iyo labaatanka hadalkaas si waadixa si toos ay markii dambe u sheegay wuxuu sheegay in uusan jiri doonin cid uu taageero xitaa kalonso ma taageeri doono balse wuxuu sheegay inuu asaga weli taagan yahay mustaqbal rajana uu ka leeyahay eh, xilka siyaasadeed ee mustaqbalka labada kun toddoba iyo labaatanka wuxuuna sheegayaa in eh, haddaysan jirin cid uu ku aamini karo cid markaas la tartami karto ruto oosan ka ahayn rail umilo dinga oo siduu asaga uu tilmaamayo wuuna sheegaya in cid dad badan ay cadaadis ku saarayaan hogaamiyaal fara badan ay leeyihiin waa inaa markaasi xilka aad ka niya jabin oo aad soo istaagto raila odingayo star f m soo dhowow
halow waa ku salaamaya magacaaga
yuusuf ow Eh,
reer baan ku rajaynayaa aad baad gudaadiinaysaa ee duqa doorashada wuxuusa ku kaadin sababteeda ma maqashaadin waa kii adiga horta qofkii ila hadlaayo
cumar janay oo soo noqday sooma oo jaanju jaanju haye
duqa doorashada wuxuusa ku kaadin ma maqashaadin maxaa ka mid ah
kambeenkaa laga aqaanaa haye haye
kambeenka laakiin haddii jaanjo horaan laga aqaani hadda waxaa la leeyahay shax kaloo ayuu la soo socdaa uu la imaanayaa soo marka taas ma aha inuu hadda suurtagal uga dhigi karto inuu sidoo kale uu ka qaadi karo wuxuu fahamsan yahay hadda
ninkii horaan shaxdaba ka badiyey ee
wuu joogaa si horta uu qaadahaye u cusubna mar horuba ninkan gudbayba asaga tu kaloo cusub unbuu la sii imaani haye Kadibna markii experience waa laga badiyaa soo maarag haye
duqana waa bakayl bakayl waay duq wax ma bixiyo muxuu la jeedaa
waa duq waa bakayl lacag ma bixinayo duqmu lacag kambeen ku galo marka adiga waxaa rabtaa lacag in la bixiyo oo qarashaad uu kusoo gaaraa rabtaa
qarashaadka kenya oo dhan buuba ka socdaa maxaa la dhihi jiray annaga rayla waa mas annaga madaxweyne lacagtii ma aragnay bu haye
annaga rayla waanu iska dooranaynay mooyeene oo madaxweyne waan dooranaa mooyeene mhm down kenyadaasaa lacagaha lagu bixiyaa noodisan moogtahay electionkeedaaba iska yar oo wax interest oo saa u badan marka waxaa leedaha duqa hadduu lacag bixiyo doorashada uu helayaa leedaha adiga sidaa hadda leedaha adiga
aniga waxaan leeyahay laba maada duqa maxa horta ha iska joogaan leeyahay haddii la keri leeyahay ee
laba maada ha keeno lee haye
bal waa awalan duqa gacanta si fiican ha oga hadlo oo lacag ha keeno ha oo dadka ha iibsado
dadki waa wala iibsadaa moog
haye
dadka dadka maxaa la dhihi jiray kenya oo dhan baa lacag bixisa hadda ru ruuto maalin markuu imaaday madoo gaashe ee
dadka aad iyo aad isagoon lacagba bixinin hadal buu kusoo jiitay haye
inkastoo doorashadiisa halkan ay iska yarayd oo isaga la doortay kan kale ehe
laakiin nin hadalkiisa dadka ka dhaadhicin kara waayo oo experience siyaasad buu qabaa ninkan jaanju aad baad umahadsantahay shukran umahadsan yahay saaxiibkaasi Ee, bal warkii aa la gaaray sde saga waa tobankii barqanimo saaxib yaal Ee, bal xigaha qadka telefoonkaan siinayaa Een, isagana aragtidiisa soo dhowow waan ku salaamayaa magacaaga asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
aa usiilo waay soo dhowow raadiyahana gaabi fadlan adoo mahadsan waaba damiye waa damiye shukran
horta laba wiil laban wiil oo geel jira oo legdama jirti Ah,
midba ninka kale tabtiisa ma yaqaan waa sax laakiin nin kaloo ku cusub marka ninka loo keeno geel jiro kale ah oo isku turqa yihiin Ah,
dee dhanka meel uu ka farasaay ama uu kula legdamo ma garanayo waa waa wareeraya kan cusub baa la marka laga saansaarinayaa miya
Wal- waa kuwa isku cusubeen labada nin moogta haye
ninkaan ninka hore nin legdami jira maaha waa nin cusub waay haye
meel uu ka fara ma yaqaano wareeraya marka haye
dee ruuto ila marka siyaasadiisu waa waa sida oo kale wey waa nin legdami jira marka waa meeloo ka marma waayay marka waxaad leedahay een, labadooda isku roon oo isku fiican oo hadda lagtami karaan maya
Ah, haddii la rabo ruuto meesha in laga qaado ha adiga horta wax badan aan dooranayno annaga waan rabnaa kursiga inuu ku fadhiisto moogtay haye laakiin isan wanaagka dee qadar allahu maashaa wax kaloo la sameeyo horta ilaahay ma qadirin marka m- yaa loo soo saaraya marka oo ka sara oo s- laakiin nin kaloo cusub aan rabnaa ninkan uu siyaasadda ku wareero uu meel uu ka marin waayo oo sarasaaradii legdintii meeloo kaga qabto uu waayo ku wareeraan rabnaa laakiin yaa yaa marka la la lagtami karaa ma nin legdanka aqaano sooma ah oo marka siyaasadda ma kusoo hayno jiray ma hayno ma hayno nin la legdami karo ma hayno marka in la raadiya laakiin noqonaysaa ninkan siyaasadiisu wuu yaqaanaa legdintiisu wuu yaqaanaa meeshu ka marin wuu yaqaanaa sababtee ninkan oo aniga soo hadda ninka hore sheegahay corruption ma rabo wax cad oo raba oo xalaala moogta rayla marka legdin xalaal buu ninka doonayaa inuu legdamo suuka dee afrikana iyo adduunkaba dimuqraadiga waa waa musuqmaasuq wax xalaal ma jiro ma dhagayiif way fuqmaajo haye qof walba oo ordaya kii uga hooseeya m c a ilaa ka kor waa mud- waa madhagayiif waay muskufaaga waay qof walba siduu kii kale ka badiy marna hala dhaha adaa ku guulaysta waay magacaaga ii sheeg
aadan macalin baa layidhaha halkay ku sugan tahay aadanow sinelow sinelow seedow haa marka africa dimuqraadiga dhan baa madhagayiifa wayna hakuna seedow halkay ka tirsan tahay war siyaalow mulbeesaan joogaa ah aad baad umahadsantaha shukran marka asalaamu calaykum wacalaykum salaam wuu mahadsan yahay saaxib iyaal gabagabadiina soo gaaray daqiiqada yar oo kooban inoo soo hartay laakiin markan iyo goladina soo qabtay mid kamid dadka qaybta barnaamijka dhegeysa loana shirkada isgaarsiinta ee safaricom waxay had iyo jeer markaas macaamiisha garab taagan tahay shirkada safaricom mar waliba waxay macaamiisha u haysaa adeegyada ee waafaqsan wanaagsan ee markaasi ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa hata fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga four g inay ku iibsan karaan tlaatashani maalin waliba telefoon xawaarihiisa sare telefoon qiimo jaban telefoon markaas internetka ku wanaagsan sidoo kale qiimo fursado fara badan qofka uu siin karo ee- ee dunida markaas ku hor dabcan hormarsiin karo qofka safaricom waxay doonaysaa in macmiisha ay ka faa'iideystaan fursadahan internetka sida waxbarashadii waxaa la midka waxaa hadda dhegeysa iibsan kartaa telefoonka cusub ee newnio raybro oo- ayaa waxaa- daacan waxaad ka iibsan ama ku iibsan kartaa labaatan shin wax ka yar fursadan ayaa keli waxaad ka faa'iideysan karaan dhammaan macmiisha isticmaala mulika musi telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabame matoshalaa soomaalida dhahdo waana macmiisha ay telefoonkan ay tu ya- uu yahay 3 g 2 g adeega waxaa markaas la dhaha dhipa mudhowga mudhowa micnada markaas tahay in tartiib tartiib qofku iskaga bixin karo tusaale adeega dhegeyste markaad iibsanayso telefoonka casriga wax internetka ayaad u iibsanaysaa ama u iibsan kartaa ayaad waxaad kaga faa'iideysan kartaa waxyaalo fara badan sida markaas inaa qofka wax ka barad xirfado kala duwan wax walba oo qofka markaasi uu ku intifaacaadi karo wax walba oo qofka uu ku faa'iidi kara dhegeystayaal waxaa sidoo kale macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new raybroyin kale tutalipa mudhowgo mudhowgo tani waxay markaas micnuhu tahay in haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iideysan doonto wejiga hore fursadda lipa mudhowgo mudhowgo si aad u fiirsato qaraa xidig shan ah, xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhowgo mudhowgo haddii aad u qoranto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhow safaricom markaad lacagta hesho waana in sida markaas ugu dhaqsiyaha badan aad ku aadaa dhegeystayaal kadib waxaad ii bixinaysaa shan boqol oo horumaraysaa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad kuu siinaysa inaad si tartiib ah uda bixiso haddii aad markaasi fursad u haysan inaad hesho waxyaaba dabcan waxay micnaheedu tahay inaad haysato fa- telefoon casri ah waxaana diira- waxaana diiradda eh, la saaraya dadka aan haysanin telefoonka casriga si aad u ogaato inaad heli karto qaraa xidig shan afar afar afar- waa xidig shan afar afar afar gees kadibna xuro dhibaa mudhowgo mudhowgo idaacadda star f m codka gobolka qoybar ay dhegeysanaysaan saaxiibayaal waana ku mahadsantihiin xulashi- waa xulashada dhegeysiga la socodka star f m codka gobolka qoybar ay dhegeystayaal mar kale aan xasuusiyo saaxiibada haddii aad dhegeystayaal aad ku suganta nairobi nawaaxigeeda oona ladahay mawjada wax aad naga dhegeysan lahayd waxaad naga dhegeysan kartaa mawjada ah hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad mombaasin nawaaxigeeda ku sugantana waa hal ibar saddex dhibic shan haddii aad gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiga Tan- iyo faafi tanaarifa iyo Faaf- iyo masalaan inaad ku sugantahay waxaad naga dhegeysanaysaa sagaashan toddoba- toddoba dhibic hal Eh, wajeeri habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex wa- mandheera baled xawasuufta banisa araamo lafey waxaad naga dhegeysanaysaa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho iyo idaacaduhuba wadaagtuna nahay star f m waxaa sagaashan toddoba dhibic eber isilo balambala meeru madogaashina waxaad naga dhegeysanayaan saaxiibada hal ibar waa waa hal ibar laba dhibic saddex marsabit mooyaale etoobiya sideetan toddoba dhibic toddoba w w w star fm co k saaxiibada sida liveka halkaasi tooska inagala socdo applicationka abkan waa soo dejsan kartaa halkaas ay si toos ah nogala socon kartaa haddii aad ku sugan goobahaada shaqada meheradaha meel walibaad ku sugan tahay meel waliba oo qofka uu joogo ayuu halkaas nagala socon karaa nagala socon karaa dhaqdhaqaaqii xaaladaha dhegeystayaal guud ee waddanka markaasi ka socda dhegeysta dhammaantiin aad ku mahadsantihiin sodbakada barnaamijka inala socodsiinayay anii soo saaray nii farsameeyay dhegeystayaal shukran saaxiibada ka qayb qaata looga mahadcelinaya waana ka raaligelinaya dhegeystayaasha qadadka oo markaasi cilad nooga imaatay qadadka sidoo kale furs- ee cilada ee dhankaasi hawada ama maqalka dhegeystayaal ay ka jirto laakiin waa la xalin doonaa dhegeystayaal hadduu eeba idmo raali noqda dhegeystayaal raali noqda berito idinka ebe hadduu ilaahay nafteen intaan ugu simo berito ayaan ku limi doonaa saaxib yaal ee khamiista iyo arrimaha qoyska inta ka hore asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu